keedinka qarribay badyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay dalkii idinkaa qarribay badyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofiba qof dhaliilayaa
bismillahi raxmaan raxiim kulan wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka xulashada u dhasa raadiyaha cadaado oo habeenka soddon kale aad maqashaan marka laga reebo habeenimada jimcaha
soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeyi anna gamas haddaan kugu masiixi ee ku gubataaye geediiyo dhulkuba kuu dacweeye adogorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayanoon daahay idam alle ilaah kuu gangaab buluf maqaadiir saam iyo garnay duunayo guruta kaa aada gudiidka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoogama safiidkii rabbiga igelangalkaayen alle goorta goorteeda kale kuu gantaaldhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gobac ku liifsiiya gidaar allamarin iyo ku dhibo gaasiriyo jeelal soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye gurmago-anin gegan iyo allow geed qabaday kaadhig gebigaaba midkaasow rabbu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayo iyo geedka rabbi lababsha geengeelle iyo dumud ha kaa yeelo dablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taag goorta laga leexday disi weeyaxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte burwaagoronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye kul cirmaani rubaad ka dun gab iyo haadaanxu meelaa laga gadoomayn iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacan wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo axad ah oo isniina ay soo geliso taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha saddexaad sannada labaatan toban iyo sagaal ayaabaha caawa barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxa xukuumadda galmudug ayaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug ka sheegay in dastuurka galmudug uu yahay midkii lagu heshiishay magaalada jabuuti waxaa hadalkaas jawaab ka bixinayaa mas-uuliyiinta galmudug ee garabka cadaado ay dhowaan u doorteen
hagaya midka saxaya midka lagu shaqaynayo dastuurkaasi maalintaa la ansixiyey iyo ballaarintii galmudug iyo fikir ka yimid bulshada galmudug iyo goor ayaan idiin soo gudbi doonaa wararka ugu dambeeyey qodobada kale caawa barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doonaa faahfaahin dhirda ayaa kasoo baxaysa dagaal xooggan oo maanta ka dhacay qaybo ka mid a gobolka shabeelle hoose khasaare isku jir dhimashiir dhaawac ayaa ka dhashay barnaamijkan ayaan goor idinkugu soo gudbi doonaa qodobada kale caawa barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doonaa wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka soomaalida ayaa ka hadlay cabashada ciidanka xoogga dalka taasoo ah inay musa- in aysan mushar wax qaadan goor ayaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal waxyaabaha kale ee caawa barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona dhismaha cusub ee safaarada jabuuti ee magaalada muqdisho ayaa maanta xarga laga jiray waxaana ka qaybgelay hogaamiyaasha soomaaliya iyo jabuuti hadalle halkaas iyo ka jeeshan ayaan barnaamijkan goor idinkugu soo gudbi doonaa qodobada kale caawa barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doonaa madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa markii ugu horreysay khudbad ka horjeediyey labada aqal ee baarlamaanka federaalka waan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal khudbadda uu jeeshay qodobada kale caawa barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha dalka jabuuti iyo wafdigiisa ayaa soo gabagabeeyey booqashada uu ku joogay magaalada muqdisho dowladda federaalka soomaaliya faahfaahin ayaa ka bixisay ujeedka madaxweynaha waddanka jabuuti goorow ayaan barnaamijkan goorow idinkugu soo gudbi doonaa qodobada kale caawa barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doonaa faahfaahin dharada ayaa kasoo baxaysa dil caawe darawal mooto bajaaj lagu geeshay magaalada caasimadda muqdisho waan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal qodobada kale caawa barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo afar maalin kadib hay-adaha ammaanka ka dalbadan in baaris oo lagu- baaris lagu sameeyay qaraxii goorguduud ee gobolka baay waan idiin soo gudbin doonaa saaxiible wararka ugu dambeeyey ee hadalka gudoomiyaha baarlamaanka Qod- sidoo kale barnaamijka waxaa ku dhegeysan doonteen xubintii aadka xiisaha badan ee kalamaan qeybaha dambe ee barnaamijkan caawa waxaa ku dhegeysan doontaan heystaan
Thank you.
qodobada wax soo kordha ayaa barnaamijkan caawaad ku dhegaysta doontiin barnaamijka waxaa soo saaray halkana ka tegi doona anigoo xasana cumar axmeduraahim suxayfe ayaa ii farsamaynayaa waa mar kale iyo xulashada wareysida
warshada sifraynta biyaha durdur durdur durdur durdur durdur allah allah dii halkii araadkii dadweynuhu qabeen durdur baa ka maydhee dalmarow ma boog tahay allah allah weligaaba ducaalow markuu diiqu dhawaaqo adna ad doontaayo dadkaad kicisaaye maxaa doorkan wadaa durdurkuse muxuu yahay waayadaan roomada ahayne war waxaan doorkan wadaa waa warshada sifraynta biyaha durdur waa durdur xareedaan dindimayse dhakhtarada dalkeen iyo doktoorada cilmiga ee dunida ugu sarreeya markay aad u darseen dac walbaba ka eegeen diiwaanka ay ku qoreen inay daawo yihiin dacyartii caruurta iyo duqayd iyo cirooliyo doobka iyo barbaartaba ka difaaca cudurrada ayay diiwaanka ku qoranayaan doorkan wadaaye ugu baaq dadweynaha ha daldasheen idilkood duhur iyo habeen ha cabeen waa daryeelkii ubadkooda waa difaacay noloshooda warshadaan durdur biyaha ay sifayso alla alla ah waa kuwane bal arag waa kuwane bal arag allah baytus baldhanada waa kuwane
alla macaan badanaayey ma malab bay ku dareen oo in dubai laga keenayo dabadaan moolahayay ma dalkeennaa dhexdiisa ducaalow lagu sameeyaa haa dariskaagay ku taalla inankeen aan ku duulgeeye soo daawo bal siday u samayn inankeen waatane bal arag bal arag waatane alla balday oo mid baa ku digsiin midna way ku daboolin midna way sii diraysaaye way isdaba roorhayaane xareeddaan didinaysa xagee bay ka soo dayi ma daruurahay tuuba sudheen ducaalow waa la yaabee
damana waa damanuun goormee waa biyaha dabiiciga oo jeermiskii ka dileenoo dulankii ka sifeeyeen waana daawo socoto qof hadduu daran jiira ama uu damburyoodoo dibiro kici waayo markii uu dabnaha saar uu laba jeerka digsiiyo qalbigaa u degaayo caafimaad buu durdurshaay ugu yeer dadweynaha ha daldasheen idilkood waa daryeelkii ubadkooda waa difaacii noloshooda duhur iyo habeen ha cabeene allaah biyaha durdur ay sifayso alla maxaan galaacnayey oo dibad waa laga maarmayoo dayaxaan maraynaaye rag damiir alla siiye ganacsato dadaashaha u danqaday bulshada oo warshadan dalka keenay biyo dulan ku jiro oo cabaan dadweynuhu durdur baa u dhammaysay dalkeennana iyadaaba ku filan durdur warshada biyaha durdur dalko idin iyadaa ku filan warshada sifaynta biyaha durdur ah, durdur durdur durdur ah, ha durdur ha durdur ugu yeer dadweynaha
dalkiidinka qarribay dadyo waayahay kulan wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhada barnaamijka dhan waxaan ku bilaabayaa galmudug maalinka shilay ay ahayd markii madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan oo kulan ku qabtay magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug sheegay in dastuurka galmudug uu yahay hal mid islamarkaana maamulka galmudug waajabaadka uu ka saaray arrintaasi guda doono isagoona markaasi hadalkaasi ka sheegay kulan golaha wasiirada galmudug ay ku yeesheen magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galguduud kadib kulankii golaha wasiirada oo shilay lagu qabtay dhuusamareeb ayuu sheegay hadalkiisa jabuuti ee midooda alsun ay galmudug ay gaareen go-aan kaalin weyn ay ka qaadatay sugidda ammaanka islamarkaana ay hirgashay siyaasadda galmudug
amniga gogosha lagu wada jiifa waa amniga waxa lagu hagaajin karaana waxa weeye in amniga ciidamada sugahaya iyo kana loo adeego oo loo khidmeeyo oo maamul iyo shacabba ay u istaagaan in ay garab siiyaan maalkooda iyo muruqoodaba ay ku gacan siiyaan arrintaasi muglaha looga hadlay waxaana rajaynaynaa biidni illaahi alkariim sida looga hadlay inay u dhaqan gasho ayaan rajaynaynaa sidoo kaleeto waxyaabaha laga hadlay waxaa ka mid ahaa siyaasadda galmudug waxaad ogtihiin galmudug oo hadda annaku aan ka nahay mas-uuliyiin madaxweynaha galmudug oo mas-uulka ugu sarreeya yahay golaha wasiirada oo fadhiya maanta ay ka yihiin mas-uuliyiin oo wasaaradihii ay matalayaan waxay noo soo bilaabatay heshiiskii jabuuti kadib bay noo soo bilaabatay madaxweyne galmudug madaxweynaha galmudug mudane axmed ducaale geelaxaaf wuxuu madaxweyne nuugu yahay heshiiskii jabuuti kadib heshiiskaas oo madaxweyne nuugu yahay
madaxa xukuumadda galmudug ayuu kaasi ahaa oo shalay hadalkaani ka sheegay maruu ka qaybgalay kulanka golaha wasiirada ee galmudug oo lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galguduud ahna xarunta rasmiga ah ee galmudug xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya islamarkaasna lagu magacaabo xildhibaan cabdixakiin macali axmed oo soo gaaray maanta dhuusamareeb ayaa galmudug waa dowladda federaalka soomaaliya u sheegay in galmudug saxda ay tahay kuwa degan magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galguduud
federaalka ahaa inaan deegaankii dib ugu soo laabanno oo aan nimaadno oo xaaladii iyo duruufta anagoo og- abaare jiraan hadda roobkii soo daahay ee inaan xaaladaas un wixii aan ka ogaan karno inaan inaan inaan ku soo laabanno kaliya maaha un in wax laga qabto laakiin cala alaqal in la ogaado loo yimaadaa macna ayaa samaynaysa midda labaadna waxay ahayd ee, ee, dowlad goboleedka galmudug laftarkiisa iyo maamulka iyo madaxda iyo mas-uuliyiinta deegaanka inaan is aragno in xaaladda uu gobolku maraayo iyo mustajaadka ama waxyaabaha cusub ee jira in si fiican looga wada sheekaysto Ee, arrin saddexaadaa jirta ayadana aan u socday oo ah in ee, halkan aan mashruuc ee, maaragtay ee, la dhagax dhigo haddii la yidhaahdo galabta rajeyn in la dhagax dhigo mashruucaasoo ee, taqriiban sagaal qaybood mashruuc ka kooban ah oo iskuul leh ee, maxaa la yidhahdaa loogu talagalay xanaano agoonta loogu talagalay si guud laakiin qaybtii iskuulku leeyahay qayb leh maxaa la yidhaahdaa caafimaada wuxuu leeyahay hool shirar wuxuu leeyahay qayb business ama ganacsi yar oo is loogu loogu talagalay iskuulka laftarkiisa inuu serve iskuulkiisa ka mid ah wuxuu leeyahay ceel ee, qaybo adiga sagaal qayb ayuu ka kooban yahay complex weyn waaye insha allahu ee, isla bishaan dhexdeedana dhismihiisa ayaa la bilaabaya haddii laa yidhaahdo waa laga yaabaa inuu xoogaa qaato ee, ilaa maaragtay bilo inuu qaato ilaa afar bilood inuu gaaraa dhici karta dhismihiisa laakiin insha allahu een, bishaanba olready ciddii dhisi lahayd iyo qorshihiisii iyo waa waa la dhameeyey waxaan rajaynaynaa marka insha allah in galabta la dhagax dhigo isla ee, haddana uu mashruucaasi ka bilowdo ee, magaalada dhuusamareeb Ee, marka taana waan u imid runtii hawshaas ee, gobolka waan ugu soo laabtay xagga siyaasadda iyo xaaladda uu dalku maraayo si fiicanaa runtii aan si guud uga dharagsannahay waa aad ogtihiin adinka dowladdii federaalka ahayd annaga aan ka mid ahayn iyo si guud dalku meherkuu maraayo waxba idinkuma saagana Ee, waa kala war qaadan doonaa haddii ilaahay yidhahdo waana la iswarsan doonaa galmudug ee, waxaan isleeyahay ee, maamulaa ka jira madaxweyney leedahay xukuumaday leedahay baarlamaanay leedahay wixii shaqadooda iyo mas-uuliyadda iyo golmudug wixii ka samaysmaayo iyo wixii laga samaynayo iyo tillaabada la qaadayo iyo dhinaca loo dhaqaaqayo ayaga in looga dambeeyo iyaga xaq u leh inay masiirkooda jaangooyaan ayaga xaq u leh inay ka tala bixiyaan baarlamaankeeda xaq u leh inay tillaabada uu qaadayo iyo tijaaha uu aadayana annaga ayagaan uga dambaynaa inta kaleeto dadka ama xildhibaan federaal ha noqoto ama dadka gobolka u dhashay ha noqoto laakiin ciddii mas-uuliyaddaa lagu aaminay ee loo dhiibay inay uga dambeeyaana waajiba dowladda federaalka ha ahaato dadka laga soo doortay gobolkaana xildhibaanada ha noqoto dadka soomaaliyeed ama deegaanka degan ama meel kala jooga ha noqoto dhammaantood waxa waaye inay kula shaqeeyaan mas-uuliyaddaas ciddii loo igmayo shaqada qarankaana si guud sidaa ku socon karto qof walbaaba meeluu mas-uul ka yahay qof walbaana shaqo gaara uu isagu u xilsaanan yahay baa jira shaqada uu xilsaanan yahay in lagu qadariyo looga dambeeyo marka kolley waxaan filayaa taa cid oo dood iyo dhaliil ka qabi karta inaynan jirin sharciga iyo dastuurka qaranka iyo midka gobolka intuba inuu sidaas uu muujinayo marka talo waa lagu leeyahay toosin waa lagu leeyahay ra'yi in waxay saxan waxaana saxan la yidhaahdo laga tala bixiyo xaqaa loogu leeyahay laakiin go-aan markay gaarto go-aan qaadashada waxaa iska leh maamulka iyo dowlad goboleedka madaxweynaheeda iyo xukuumaddiisa iyo baarlamaanka sare xildhibaan cabdixakiin macali axmed oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo galmudug ku taageeray in galmudug aysan ka dhici karin doorasho uu soo ogayay madaxa xukuumadda galmudug iyo madaxweynaha galmudug axmed ducali geelxaaf hoyahay axmed maxamed xasan baasto oo xildhibaano ku sugan garabka cadaalad u doorteen inuu noqdo madaxweynaha galmudug oo shashir aad ku qabtay magaalada muqdisho iyo gudoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gaal caasir ayaa kasoo horjeesta hadalka maalinka shalay ee kasoo baxay madaxa xukuumadda galmudug kaasoo ahaa in dastuurka galmudug uu yahay midkii ay ku heshiiyeen ila sunna iyo maamulka galmudug axmed ducale geelle xaaf ayaa sheegay in galmudug aysan matilin nimanka ku sugan dhuusamareeb
gudoomiyaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka galmudug gudoomiye ku-xigeenka xubnaha golaha wasiirada iyo xubnaha golaha baarlamaanka ee halkan maanta shirkan fadhiya waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi barakaatu salaan kadib markii aan sida uu warbixinta dheer oo qurxoon ay guddoomiyuhu u bixiyey aan ku kabo galmudug waa dowlad goboleed ka midii xubinna ka ah dowladda federaalka runtii inta badanna si toosa ula shaqaynaya dowladda waxaan mar ka leeyahay taariikhdiisii hore markaan dib ugu laabto iyo aasaaskii galmudug waxay soo martay marxalado fara badan xilli waxaan xog ogaal u ahay shan dowlad goboleed ay ka jirta galmudug dowlad goboleedkii uu madaxweyne ka ahaa caalin iyo cabdi qeybdiid iyo kimiko oo lagu bilaabay dowlad goboleedkii xibin iyo xeeb dowlad goboleedkii central soomaaliya oo uu madaxweyne ku-xigeenka maxamed carabey uu guddoomiyaha u ahaa madaxweynaha u ahaa iyo dowlad goboleed xarardheera state la yidhaahdo oo isaguna shirarka ka soo qeybgelayay iyo culummadii ahlu sunna shantaa dowlad goboleed markay marayso ayaa shirkii ka dhacay xilligii sheekh shariif oo nairobi waxaa la go-aamiyey oo shirkaasi war-saxaafadeedkii ka soo baxay lagu soo saaray in galmudug la mideeyo beesha caalamkuna kaalin ay ka qaadato madaxweynaha sheekh shariif iyo dowladdii markaa jirtana ay qeyb ka qaataan midnimada galmudug intaa markay dhacday dowladdii dhexe oo dowladdii soomaaliyeed ee xasan sheekh madaxda ka ahaa xilligiis ayaa loo istaagay in galmudug la mideeyo lana ballaariyo waxaa sharaf weyn ah oo wax lagu farxaa oo guul ahayd in culummada oo kale jabtay maahane afartii kale ay tanasuleen oo hal xildhibaana aysan su-aalan hal wasiira aysan ku xirin madaxweyne aysan ku xirin caasimada aysan ku xirin in la tanasule culummadii ahlu sunna qeyb ka midii oo weliba raggii hoggaanka uu ahaa ayaa waxay ku soo biireen ballaarintii galmudug guddoomiyuhu iyo xildhibaanada iyo wasiiradu way joogeen waxay ka mid noqdeen inay ka mid noqdaan kaalintoodana ka qaataan ballaarinta galmudug galmudug waktigaasaa la ballaariyey xarunta baarlamanka ee cadaado oo shirku ka dhacayaa lagu qabtay baarlamaan markaasaa waxaa la magacaabay guddi doorasho guddigii doorashadu waxay isugu yeereen ogaasyadii iyo nabadoonnadii waxaa haddana loo yeeray ergo aada u baaxadle waxaa la sameeyey dastuurka guddoomiyuhu ka hadlaya sida runtii dastuurkaas markii la sameeyey siddeed boqol iyo afartan xubnood oo erga ah ayaa hoolka shirarka ee magaalada cadaado waxay ku ansixiyeen dastuur dastuurkaasaa wuxuu yahay midka galmudug hagaya midka saxaya midka lagu shaqaynayo dastuurkaasi maalintaa la ansixiyey iyo ballaarintii galmudug iyo fikir ka yimid bulshada galmudug iyo tanasul dowlad goboleedyadii jiray ka yimaadeen wax ka fiican oo jiraahay ma jiraan boqolkiiba boqol galmudug waxay noqotay inay gaarto xuduudda lami hiiraan iyo inta u dhaxayda ilaa dhinowda iyo inta ilaa u dhaxayda garacad inta u dhaxaysa inay ka taliso waa guul iyo farxad iyo barwaaqo ay gaartay intaa markay dhacday ayaa qeyb ka midii oo diiday shirkaas ayaa la ysugu yeeray bulshadii galmudug nidaamkii u dhisnaa bay wadatay oo ku shaqaynaysa oo rabitaankoodii dastuurkoodii golahoodii wasiirada baarlamankii ayaa u shaqaynay oo dhisnay shir baa waxaa lagu qabtay jabuuti fikirku wuxuu ka yimid igat bulshada galmudug kama imaan dowlad baa u dhisan sharciyo u shaqaynaysay ay dhisteen golihii dhaqanka iyo ogaasyadiina ay doorteen gobolladii iyo degmooyinkii oo dhanna ay ka soo qeyb galeen erga aan dhowr kunoo qofiina ay ka soo qeyb gashay waa nidaamkii koowaad oo gobollada dhexe si sharciya oo dastuuriya ku dhisma inta kale gacmaha la taagay guusha noocaasi ilaa iyo hadda way shaqaynaysaa way taaganta dastuur labaad baa jira wax ka jiraay ma jiraan laba dowlad goboleed baa la isku daray wax ka jiraa ma jiraan dowlad goboleedku waa mid waa midka noocaa ku dhismay waa midka aragtida shacbiga ka yimid waa midka golihii dhaqanku ay soo xuleen siddeetan iyo sagaal xibnood oo matalaya siddeetan iyo sagaalkiina waxay doorteen madaxweyne cabdikariin xuseen guule cabdikariinna laba sannadood kadib ayuu khilaaf dartii isu u tanasulay iyo xanuun qabtay waxaa la doortay axmed ducaale geelle axmedna waxay isku dhaceen baarlamaankii galmudug oo siddeetan iyo sagaalka aqlabiyad bay kalsoonidii ugala laabteen shalana ayagaa keenay oo labada sano ayuu dhammaynayey kalsoonidiina waxaa kala laabtay baarlamaankii sharciga oo dastuuriga oo galmudug baarlamanku wuxuu doortay madaxweyne cusub ayuu doortay waxaan qiraynaa oo shirkaan ku qiraynaa galmudug inay leedahay halkii dastuur oo siddeed boqol iyo afartan ergaahay si sharciya u doorat lagu qiray isla dastuurkaas lagu qoray siddeetan iyo sagaal maantana waxaa ku qoran siddeetan iyo sagaal xildhibaan wixii ka badani xildhibaan galmudug maahan igad buu u yahay haddii hadda xildhibaankaasi uu xildhibaan yahay uma ahan galmudug xaqaa'iqa dhabtahan ka hadlayn rabitaan shacbi kuma imaan galmudug ilaa laba hiiraan bay ka talinaysay ilaa xuduudda kaletay ka talinaysay laba gobol iyo sharciyahay maamulaysay madaxweyney doorato si sharciya oo dastuur ah oo xalaal ah ayaa lagu doortay waxaan leeyahay marka laba dowlad goboleed baa haddana shir loo qabtay oo la heshiisiiyey culummadii ahlu sunna waljamaacay ahaayeen culummada shirarkana noocaasay noogala qeybgeli jireen ha la ysku daro markii la lahaa oo ha la ballaariyo lahaana culummadii ahlu sunna yahay maamulkii galmudug oo ugaasyadii deegaanku dhiseen oo ummaddii isku raacday oo beesha caalamku ayiday in la ballaariyo galmudug oo dowladdii jirtay ee guddi doorasho u qabatay oo baarlamaan loo sameeyey oo dastuur loo sameeyey intaa wixii ka badan ninkii wax tabanayaahay dowlad goboleedkaa xallinaya igad wax noo xallin mayso annagu dad dal iyo dadle ayaanu deegaanka yagana annagaa u talinayna mujtamac soomaaliyeed baanana soomaaliduna dhaqanku geed hoostiisa wax ku xallisanaysaa maahane jabuuti waxaan ka doonnay iyo waxaan u aadnaa ma jiraan oo weliba culummadii culummadu iyagaa wax heshiisiiyey iyaga lama heshiisiiyo haddii ay waxaa soo raacay oo culummadii ka soo jabay sheekh cabdiqaadir cumar oo sheikhii baarlamaanka culummada ahlusunna waljamaaca waa kow guddoomiyihii saddexda gole oo noqday wasiirkii waxbarashada oo sheekh guureeye guddoomiyihii ibraahim guureeye guddoomiye waxaa kaloo soo go-ay oo culummadii ka mid noqday galmudug oo markhaati laga yahay wasiirkii amniga taardhuleed oo ahaa xubnaha ugu firfircoon culummadii shaqaynaysa waxaa kaloo soo galay oo ka mid noqday wasiir isagana noqday wasiir ilka case oo isaguna ahaa kaabayaashii iyo dadkii ka shaqaynaya muctarifka ahaa waxaa ka mid noqday sheekh shuuriye oo cadaaladda ka shaqaynayay galmudug iyo dib u heshiisiinteeda oo ka soo mid noqday galmudugtii cusbay oo la ballaarinayay waxaa kaloo ka mid noqday sheikh caan ka ah gobollada dhexe oo la yidhaahdo sheikh mursal oo isaguna noqday wasiirkii cadaaladda iyo garsoorkii arrimaha diinta ee galmudug mar hadday intaa ku soo biireen inta kalena inay ku soo biiraan oo galmudug ka mid noqdaan wax u diidayaahy ma jiraan waxaan ku talinayaa oo soo jeedinaynaa dowlad goboleed iyo laba dowlad goboleed oo la ysku daray ma jiraan culummadii qaybtii dimanayd oo ku soo biirtay galmudug baan u aragnaa waxaan kaloo qiraynaa halkaa dowlad goboleed oo beesha caalamka iyo dowladdii dhexe iyo shacbigii iyo duqowdii iyo dastuurkii iyo maamulku ay dhisteen afartii sannadood waa dhammaatay waxay maraysaa gebagebo waxaan hadda diyaar u nahay oo mujtamaca galmudug meel uu joogaba dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba u sheegayna in loo diyaargaroobayo doorasho xalaal ah oo wakhtigii mandatekii ku qornay dastuurka oo ka dhacaysa xaruntii baarlamaanka ee cadaado looguna talagalay in galmudug wakhtigeeda aan maalin loogu darin mujtamaca beesha caalamka shala ka qayb qaatay ballaarinta galmudug afartaa sannadood ee dastuurka galmudug ku qoran inaan ilaalinno xaq baan u leenahay dowladda federaalka ee gogasha dhigtay oo guddiga magacaawday oo ka qayb qaadatay caleemasaarki ka qayb qaadatay saacidaadkii dowladnimo ee shaqaynayay ayadana sidoo kale aan ugu baaqaynaa inay nala nala riixdo nagala shaqayso wakhtiga dhiman ee soo socda doorashada galmudug oo mujtamaca galmudug ay ku tartamayaan si fursadda galmudug aan loo beerdarin walaalayaal warkii shala soo yeedhay oo ahaa dastuur cusubaa jira dastuur aan dastuurkaasayn waa foojeri annanagu u naqaan haddaan ahay madaxdii hore ee galmudug aasaasayaasheedii ah midda hadda joogtana ka soo shaqaysay dhismaheedii iyo abaabulkeedii haddeerna hoggaankeeda madaxda u ah waxaan diyaar u nah dastuurkii hore oo siddeetan iyo sagaalka iyo wakhtiga doorashada iyo baarlamaan cusub in la keeno oo uu doorto madaxdayadii oo kaleeto soo waday muddadaasina waayahay axmed maxamed xasan baasto oo xildhibanada garabka cadaado ay u doorta inuu noqdo madaxweynaha galmudug ayuu kaas ahaa oo galmudug garabka dhuuso mareeb uu sheegay inaysan matelin ummadda soomaaliyeed habeen wanaagsan ayaan dalaan raad iyo cadaaduhu ayaad degeysanaysaan saaxiibayaal gudoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gaal casiir ayaa qeyb ka ahaa shirka jaraa'id oo maanta garabka cadaado ee galmudug ay ku qabteen magaalada caasimada ee muqdisho hadalkaana inuu sheegay
sallam maanta oo taariikhdu ay tahay toddobiyo tobankii bishii saddexaad labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxaan isu yeernay in aan halkan ku qabanno shir jaraa-id kaasoo ka jawaabaya warar ka soo yeeray magaalada dhuuso mareeb galmudug wararkaasoo ka hadlayey doorashada galmudug iyo mandatekii galmudug ay haysatay wakhtiga uu ku egyahay iyo waxa ay galmudug sharciyadeeda wax ku saabsan warar ah ka soo baxay ayaa waxaan rabnay inaan maanta meesha tan aan idinla wadaagno si aan uga bixinno jawaabta ku habboon taasoo ah aan rabnay inaan caddeyno marka ugu horeysa dowlad goboleedka galmudug waxaa la dhisay bishii juun dhexdeedii ayaa la abaabulay ama la dhammaystiray baarlamanka dowlad goboleedka galmudug halkaasoo ay markaas diyaar ku ahaayeen ergo badan oo ka kala timid degmooyinka iyo gobollada ay ka kooban tahay galmudug isla markaasna intaan baarlamanka la soo xulin ka hor la hor keenay dastuurkii lagu maamuli lahaa galmudug halkaasna ay ku ansixiyeen siddeed boqol oo ergo inka badan kabacdi dastuurkii sidaas ahayo ergadaas ay ansixisay oo qabaa'ilada kala duwan ahayo ahaa ilaa iyo kow iyo toban qabiil ka koobnaa oo galmudug wada dhistay baarlamankii markii lasoo xulay waxa ay halkaa haddana ku doorteen isla bishii juun dhammaadkeedii waxay ku doorteen guddoonkii baarlamanka bishii toddobaad afarteediina waxaa la doortay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug meeshaas oo ahayd mandatka ama wakhtiga ay haysato dowlad goboleedka galmudug baarlamanka iyo iyo madaxda la doortayba dastuurkii isaga ahaa ee ergadu ay ansixisayna waxaa la mariyey baarlamankii dowlad goboleedka galmudug oo ka koobnaa siddeetan iyo sagaal xildhibaan oo wixii qaldanaay iyo wixii la ark loo arkayey inaan maarata beeraha iyo deegaanka aan anficaynin ka saaray isla markaasna ansixiyey sharciyadda qabaa'ilada degan galmudug ay wax ku dhisteen oo in lagu kala saaro u baahnaa wuxuu ahaa midkaas oo ahaa kadibna madaxweynihii dowlad goboleedka galmudug ayaa markii dambo maaragtay meeshii ka baxay markuu meeshii ka baxayna waxaa la doortay baarlamanka waxay doorteen madaxweyne kale cusub madaxweynihii la doortay sida sharciyan ah ama dastuurada ay qorayaan ama ha noqoto midka caalamka ama ha noqoto midka federaalka ama ha noqoto midka galmudug waxay qorayaan kulligood waxa ku cad cid kasta oo lagala noqdo kursigii la saaray shalayte oo loo doortay in inta dhiman uu dhammaystiraayo oo intii ninkii hore ee madaxda ahaa booska uu baneeyey intii hartay inuu dhammaystiraayo ayaa qoreed madaxweynihii la doortay oo labaad oo markii madaxweynihii hore ka baxay waxaa mandatekiisu ku ekaa bishii juun isagana ee hadda soo socota ayuu ku egyahay halkaasoo laga looga fadhiyo shacbiyadda reer galmudug oo kow iyo tobanka qabiil wax ku qaybsaday inay dib dambo odayaashoodii iyo akhyaartoodii iyo siyaasiyiinteeda ay u soo xaadiraan si maaragtay ay u doortaan xildhibaanadiina loo soo xulo madaxdii kaleetana loo soo xulo guddoonkii iyo madaxweyneyaasha loo soo xulo sidaa darteed ayaa dastuur ah dastuurkii maaragtay shacbiyadda ay ogol yihiin ayaa dastuur ah wax kale oo dastuur ah oon aqoonsannaha ma jirto waxaan rabnaa inaan intana ka caddayno ama aan ugu baaqno dadweynaha reer galmudug runtii wakhtigii mandate-ka maadaama uu soo gebagabooyo oo la wada ogyahay inuu bisha lixaad uu maaragtay ku ekaanayo la ogyahay oo la doonaya bisha lixaad inay baarlamanku ay bannaanka ay yimaadiin oy soo diyaargaroobaan waxaan rabnaa dadweynaha galmudug inaan ugu baaqno inay u soo diyaargaroobaan xulashadii baarlamanka iyo doorashadii madaxdooda reer galmudug ee u dooran lahaayeen inay u soo diyaargaroobaan si shacbiyadooda dhibaatada ay ku jirto iyo colaadaha iyo maaragtay khilaafka hareeyey si looga bixiyo intaasaan rabna inaan caddayno oo wax walba ay ku cad yihiin sharciyadda ay ku cad yihiin caalamka internationaalka iyo igad iyo dowladda federaalka intaba waxaan ugu baaqaynaa in la ilaaliyo mandateka in la ilaaliyo wadajirka in la ilaaliyo dib u heshiisiinta in shacabka reer galmudug midnimadooda la ilaaliyo waxay ku midaysan yihiin dastuurkaasay ku midaysan yihiin waxay ku midaysan yihiin wakhtigay ku midaysan yihiin waxay ku midaysan yihiin xildhibaanaday ku midaysan yihiin madaxday ku midaysan yihiin golaha wasiiraday ku midaysan yihiin waxaan ka codsanaynaa inay sidaa taageeraan oy sidaas ula shaqeeyaan reer galmudug shacbiyadda waxa ay doonaysana ay kula shaqeeyaan shacbiyaddu waxay doonaysaa cadaalad waxay doonaysaa sinaan waxay doonaysaa u dhimrin waxay doonaysaa waxwada qaybsi sidaas ayada ah ayaana ummaddu isku nabadgelin kartaa ummadduna ku wada joogi kartaa sidaa darteed waxaan ugu baaqaynaa caalamka iyo dowladda federaalka intaba inay la socdaan galmudug wada shaqaynteeda iyo dib u heshiisiinteeda iyo doorashadeeda wakhtigeeda in la ilaaliyo oo lagula shaqeeyo gudoomiyaha baarlamaanka ee galmudug cali gacla casir ayuu kaas ahaa oo qeyb ka ahaa shirka jaraa-ida uu maanta axmed maxamuud xasan baasto uu ku qabtay magaalada caasimada muqdisho habeen wanaagsan ayaan leena raad iyo cadaado ayaad degeysanaysaan qeybii dhexe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarna saaxiibayaal
dalkeedinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkeedinka qarribay
waayahay kulan wacan wanaagsan ayaan idin leenaha raad iyo hadaado ayaad degeysanaysaan madaxweyneyaasha jamhuuriyadda waa jamhuuriyadaha federaalka soomaaliya iyo dowladda waddanka jabuuti waa madaxweyneyaasha aaraadee dowladaha jabuuti iyo soomaaliya maxamed cabdulah farmaajo iyo ismaaciil cumar geelle ayaa maanta si wada jira xarga uga jira dhismaha cusub ee safaarada jabuuti ee magaalada muqdisho xarijarka safaarkan waa safaaradan ayaa muujinaysa horumarka laga sameynaya xiriirka iyo iskaasha labada wadan taasoo labada madaxweyne ay bogaadiyeen madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele iyo wafdu hogaaminaya ayaa ka sheegay halkaasi intaas ay tahay horumar dalka jabuuti uu ka sameynayo magaalada caasimadda ee muqdisho goor ayaan idiin soo gudbin doonaa khudbadda uu halkaasi uu ka jeeshay balse waxaan ku hormaraya safiirka jabuuti ee soomaaliya waayahay kulan wacan wanaagsan idin leena raad iyo hadaado ayaad dhegeysanaysaa
dalkeedinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kuma yaho qofkiiba qof dhaliilaya dalkii idinkaa qardi wey dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kuma yaho
waayahay kulan wacna wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal raadiyo hadaado ayaa dhegaystanaysaan dib ayaa ugu laabanaa ugu laabanaynaa xarajirka safaaradda jabuuti ee soomaaliya ismaciil cumar geele madaxweynaha waddanka jabuuti ayaa bogaadiyay dowladda federaalka soomaaliya wuxuuna sheegay inuu ka faraxsan yahay in safaaradoodii oo muddo ka badan laba sana soo dhismayday ee maanta xarga uu ka jiro
gudoomiyaha aqalka sare ah, afhayeenka golaha shacabka madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud ah, xildhibaanada iyo wasiirada iyo marti sharafka dhammaantiin waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu anigu hadalkaygu ma badnaanayo maxaa yeelay waa shucuurtayda ayaa ii diideysa inaan hadalka sii wado waxaa qalbigayga ka buuxana wakhti badan ayay doonaysaa inaan cabiro waxa aan la tiicayaa eh, hadallo ilaa xalay eh, nooc walba lagu fasiray ka tarjumaya waxa aan qalbigeenna ku hayno waxa kalgacal iyo jacayl iyo eh, heel inaga buuxa labadeenna shacbiba waxa aan xusaynaa marxalad taariikhi ah oo na soo martay labaatan sano ka hor waxaan u xusaynaa ina waxa weeyaan inaan iimaanka sii jadiidsanno oo aan yacni socdaal dheer oo kale oo aan ku xaqiijinayn gobonnimadeenna adkaynteeda cisigeenna iyo sharafteenna tartanka aan la galayna dunida annaga oo isku duuban ummaddeenna oon dhegaysanayno waxa ayna leeyihiin farriinta ayna farayaan waxa ay naga sugayaan intaba iyaan yacni diyaar u nahay ama aan abaabul ugu jirna Eh, waxa aan soo marnay Eh, iyo sida uu ilaahay noo ilhaamiyey noo iftiimiyey in soomaalidu wax ayaan aan dadka kari lahayn inay leeyihiin oon ilownay ayuu ilaahayna tusay ayaan meeshaan doonna aan kala dhacnay ee waxa aan yeelnay waxa weeyaan ilhaamkaasi inuu ilaahay noo xaqiijiyaan barinay uu xaqiijiyey oo waxa uu ku xaqiijiyey ugu weynaayo waxa weeye in uu nin aan ku raraynin yaanu ku furin baa lihi ninaanu inasawsama waa sida bon waxaa dee eh, aan uga jeeday waxa weeye soomaaliba sha'nigeedii weeyaan soomaali inaanay cid kale u imanin iyadu ay dagaalantay maantana iyadu inay heshiisa halkaa u timiday cid soo qasabtayna aanay jirin annagana waajibkeennu wuxuu ahaa inaan cid dul martaba aanu diidnoba oo shisheeye ah oo miis soo fadhiisata oo ka sheekaysa arrimaha soomaaliya waajibkeennu wuxuu ahaa inaan xero ugu oodno inaan islaaya nidhaahno ista- is- iscanaanta nidhaahno isxurgufa nidhaahno ishurdufa nidhaahno aan nidhaahno waxani waddankiinnii weeye ummaddiinnii weeye ka saara godka arrinkaa waxaa guushiisa lahaa rag iyo dumar wixii halkaa yimid day carta berigaas annaga waajibkeennu wuxuu ahaa inaan ilaalinno Ah, kharash baa nagu baxayana annagu kharashkeenaan la soo baxay dadkeenna inaan weydiinno inaan guryaha ka saarno inaan ku soo dhoweyno shirweyne lix bilood socda oo dadka oo wada farxaanihi ay ka soo baxaan ummadda ilaahayna ay aragtay inay soomaalidu tashanayso oo ay danaheeda iyadu gacanta ku qabsanayso guusha ugu weyni tuu shacbiga soomaaliyeed iyo dadkii halkaa yimid ay- ay lahaayeen weeyaan walaalahayo intaana cadowgii uu meeraysanayey uu waday hadalka dhaqdhaqaaqa uu waday kol uu dhar u jiiday iyo kol kaleba danageedii socodkiis ayuu guusha ugu socdaa maanta iyo shalayna way isdhamaan welise waxaa loo baahan yahay inaa la tuso in aan kaabanayno dhib ka kaabanayno horumar aan ku tallaabsanayno aan wadno in aan annagu isku tashanno aan wadno inaan annagu isnoolayno aan tusno inaan cid kale wixii wax lagu biirinayaay kolka aan annagu sheegno waxa aan doonayno oo qura hatay inay magaranaysaa ay ay faraha la soo galaan wixii kale oo dhan waxa weeyaan wax aanan loo baahnayn oo dadkii ilaahay u abuuray adduunka waxaa la isweydiiyaa sidee bay sidee bay soomaalida isku afgaran lahayd maxaa keenay inay isafgaran weydo ummad qurahatay luqad qurahatay ca- ee, maxaan ku dhahday dhaqan qurahatay diin qurahatay madhab qurahatay siday isku afgaran laayihiin su-aal dadkoo dhan u taallo weeyaanoo weli taariikhyahanka ayaa ka warrami doona anagu ilaa iminka waa la garan laayihin haddana dee ummad kastiba waxa dahab iyada ka laalaada ma aragtay ka kalun ba eegata maanta soomaaliya waxa ay leedahay hadday garanayso halkan lama joogeen hore baa loo socon lahaa calaa kullin ilaahay baa talada saaranaynaa wixii aan wadnaayna waa wax aan isla ognahay aan doonayna uun inaan silsiladaha hagaag iskaga wada furno dadkeenna madaxweynaha waddanka jabuuti ismaaciil cawargiile waxaasna halkaasi khudbad ka jeeshay madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdullah farmaajo الرحمن الرحيم مدحويني اسماعيل عمر قيلي قدوميها قدوميها اقل كسره قدومي كحجينكا قولها شعبكا مدحوينيهني هورو هلكا نلا جوغا حسن شيخ محمود ان قولها وزير هذا لبدا دل قولها بارلمانكا إيه، لبدا دل إيه، مرتي شرفتك كله دبلوماسيينتا كل واحد يقول سلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mudan madaxweyne mar kale soo dhowow waxaa meeshaan cad oo xaqiiqo ah in dadkaagu ay ku jecel yihiin inay dadkaagu ku jecel yihiin soo dhowayntii quruxda badnayd qulubtooda ay kuu fureen sida ay u hadleen gabayadii heesihii iyo intaas weliba wakhti badan lama haynin intaas in ka badan iyay diyaar u ahaayeen taasi waxay caddaynaysaa abaalka ay doo- dadka reer jabuuti iyo dowladdaada iyo adiga hoggaankaaga aada horay ugu geysateen aada horay ugu dhigateen soomaali waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo soomaali waa dad goob ah soomaali waa dad goob ah oo abaal leh abaalkan hadda aan muujinayno oo aan ku tusayno runtii waxaa ka horraysay abaal kale oo ummadda soomaaliyeed ee horey ugu geysatay dowladda iyo dadka reer jabuuti ee waalaheenna ah waxa weeye macdamaa dhaqankeenu yahay abaalku inuu wax weyn yahay abaalkii waad guddeen annagana waa gudi doonnaa in sha allah hadduu ilaah yidhaahdo mudane madaxweyne waxaan rabaa wax yar inaan dib ugu noqdo taarikh taariikhdu waa macallin halkan laba sano ka hor yaan dhagax dhignay haddana waa xarag jaraynaa oo waa furaynaa safaaraddii muddo laba sano gudaheeda ah waxay tan isoo xasuusisay runta soomaaliya madaxweyne dowladdaada iyo dowlad iyo dadweynaha shacabka ee reer jabuuti yaa dhagax dhigay horta oo aan maanta ku naaloonayno waxaan rabaa markii halkan aan ka furnay waxaan tegey jabuuti waxaan eh, xarig aan ka soo jarnay dekeddii weyneed iyo maxaanku idhaahdaa meeshii eh, marsadii komarsiga oo socotay muddo shan sano ah socotay yaan xarig ka soo jaray waxaan idiin sheegayaa waxaa dhagax dhigay een, ra'iisul wasaare- ra'iisul wasaarayaashii ee dalku soo maray nin ka mid ah soo soo soo dhagax dhigay anna xarigan ka soo jaray intaasi waxaa u dhexeeyey dowladda soomaaliyeed shan dowladood oo isbeddelayay ismaaciil cumar geele weli waa joogaa oo projectii uu bilaabay waa dhammaystiray annaguna waa isgadgadinayni waa isrogrogayni macnaheedu waxa weeye inaan wax ka baranno taariikhda inaan wax ka baranno xasiloonida siyaasadeed iyo deganaanshaha inaan wax ka baranno waxaa xaqiiqo ah oon ku darayaa dowladdaani sidaa soo dhagax dhigay kadibna waxay soo martay shan madaxweyne iyo labiyo toban prime minister hal deked yuu ugu yimid isagu wuxuu dhisay afar dekedood oo kale yuu dhisay waxaa ku baxday one billion dollars annagu se siyaasaddaan baranayn intaas waa isrorogayni madaxweyne waxbaan kaa baranaynaa dadka reer jabuuti waxbaan ka baranaynaa insha allah ilaah waxaan ka rajaynaynaa inuuna siiyo xasilooni siyaasadeed
habeen wanaagsan ayaan idin leenahay raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal f m ta siddeetan iyo siddeed dhibic shan makaartis wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka soomaaliya iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliya taliyahooda ayaa waxa ay ku howlo yihiin diwagelinta ciidanka xoogga dalka soomaaliya si loo tayeeyo hawsha ciidanka loona hubiyo xaquuqda ciidanka qaranka soomaaliyeed sidoo kale waxaa la bilaabay soddon dollar oo ka mid ah qoondada ra- oo rasmiga ah ama raashinka askarta si toos ah loogu shubi doono askarta oo bankiga uu leeyahay amar lagu xaqiijin doono diiwaangelinta dhowaan ayay ahayd markii ciidamada xoogga dalka soomaalida ay sheegeen in aysan wax mushaar ah aysan qaadin afarta bilad ee lasoo dhaafay wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya hadal ka soo baxay ayaa sidan caaw looga baahiyey warbaahinta qaranka soomaaliyeed
askari walba oo diiwaangelintiisa la xaqiijiyey waxa uu qaataa mishaarkiisa oo si toos ah loogu shubo koontadiisa bangiga sidoo kale waxaa loo bilaabay in soddon doolar oo ka mid ah qoon- koontadiisa raashiinka askarta si toos ah loogu shubo koontada uu askarigu bangigiisa ku leeyahay marka la xaqiijiyo diiwaangelintiisa ciddii la diiwaan geliyey ee aan weli helin xuquuqdooda bilaha waxaa ku socda xaqiijin rasmi ah diiwaangelinta ciidanka weli waa ay socotaa waxaana la rabaa askari walba ee la diiwaan geliyey in uu ku sugnaado goobtiisa shaqo inta ay socoto diiwaangelintu waxaa laga codsan doonaa ciidamada qaarkood in ay yimaadaan goobo ku dhow goobtooda shaqo sida kuwa dhanaane oo lagu diiwaangelin doono jasiira kadib ay dib ugu laaban doonaan goobtooda shaqo ciidanka ay diiwaangelintu ku socoto waxaa la wargelinayaa in askari walba uu heli doono xuquuqdiisa oo buuxda marka ay dhammaato diiwaangelintu Eh, dowladda soomaaliyeed waxa ay ku guuleysatay in ay si joogto ah u bixiso mushaaraadka askarta labadii sano ee lasoo dhaafay laakiin labadii bilood ee ugu dambeysay lagu mashquulsanaa diiwaangelin iyo xaqiijin rasmi ah
wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga cabdulaahi xawlaad rooble ayuu kaas ahaa uu qorinayo war-saxaafiyeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka soomaaliya habeen wanaagsan idin leenahay kusoo dhawaada xubinta aad ku xiisaha badneed ee kalama siin hoow maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahiino akhyaaray waxaa la yidhi abaal ruuxi kuu gala haddii aadan gudi karin goobtii la joogiyo geed kastaba ka sheegoo gaarsiiya adduunyada waxaan uga jeedaa ismaanciil cumar geelle soomaalidu amaalkiisa ma gudi karto berigana lamadi golee baarlamaankaow khudba ka hor jeedshay minay wax maqlaayaanna wax waa u sheegyo waa la dardaarmay sidii macallin cashar bixi haaya ow dowladnimada iyo dhaqanka laga rabo ugu sharaxyay hadda hadday wax maqlaayaan wax waa u sheegyey haddii la dili jiro se asagu dili ma hayn war cashar waxaa qaata maskax fayow war naga tag waane abuuris baa ka horraysay waryaa lundhowm hallawni shabaal mahallaawa soo leeri war madaxweyne geelle labadii golo ee baarlamaanka oo kale ahaa golaha safka iyo golaha sacabka hadal qiimale buu u jeedshay waryaa jiibka iyo jaandila ina guri jirteen haddana safka iyo saxabka yeesheentena ar safka iyo saxabku waxay ahayeen mahama aroosaa ka jira war nimanyo golaha saxabka niman wax u dhiibin warkiisa ma maqlaane odayga wax muu taagay
aryaadaha ismaanciil haddausan boorhsadiisa furin golaha sacabku warkiisa maqli maayaan miyaa tiriheen fadlan kor u hay war adeero fare aan dufan lahayni waxba ma duugaan war nimanyo waxaa la yidhi dhimir iyo dhegi iyo dhayba iyaan dhuuntu maamuline gobonnimo ku dhiirada gumbaan dhimanna noolayne anugu soomaalida waa la yaab ismaaciil cumar geelle iyo jabuutiba abaal bay noo galeen bay leeyihiin aaway annagu abaalkaan u galnay midda kale ismaaciil cumar geelle wuxuu xukumaa dad hal milyan ka yar ismaaciil cumar geelle wuxuu xukumaa hal milyan oo dada nimankaanuna shan iyo toban milyan bay xukumaan marka koodee la saxaya waryaa shan iyo tobankaada malyan markii laba ismaqasho laga waayey waa kii carta intan teend uga dhisay isugu geeyey malyankaana quudihayay shan iyo tobanka malyan oo dawlad u soo dhisay war maalinka haddii ardadiis badanta dhayliki wareeriyaayaan laakiin haano koobun hoba ardadiisatasa deganaashe oo wadan fahan sii kora warniyo qoladii nin jah wareertay ee dhinac isu raaca laga la'yahay ayaan annaguna ictiraaf ka sugaynaa war nimanyo mucaaradka xukuumadda soomaaliya ka soo hor jeeda cabsi baa soo wajahday waxayna ka qawaafeen ismaaciil cumar geelle casharkiisa iyo cabdiqaasin oo daaha gadaashiisa fadhiya muraadka ay leeyihiin war see looga qawaafayaa guurti siyaasadeed oo ehela waa loo baahnaaye war meesha casharka ismaaciil cumar geelle ugu bixinay cabdiraxmaan ali shukur ma joogi war facebook live buu kala socday war muuse bihilo wuxuu ka daawanayay youtubeka k n n war mucaaradka cumar cabdirashiid baa ugu hadalla caddaay wuxuuna yidhi ismaaciil cumar geelle dadka soomaaliya ka degi weysuu ka mid yahay marka nin baa wuxuu ku yidhi cumarow ismaaciil waxaad ugu caroonayso boos iriirsi bay kaa tihiyo ciil siyaasadahe carta lama dafiri karee waad camal hadlaysaaye soomaaliya intii cuni jirtaad ugu cod dheerayde adigaaba caan ku ah inaad ciidda gadataaye cambaar duul cambaaraysay baad ilacaynta ismaaciil nin yaqaanoon xaqirayna wuxuu yidhi adduunyada culays baa ka jira cadow ku beereen cudud qoomam sheegtaa jiriyo caaraduu badan cashiiraannu nahay oo col buu nooga digayaaye ismaaciil cayaar uma imaan shala cadceeddii khamiisi unukosi fiican soo qiraawinin horteen jimac ka soo baxdi oo sabdi la joogo ajididkii la heri axada herneed ilmaha waa qaajaysin uk ilmahood waa soo biistan kuwan waa qadoo hayin waxaasma warama ugu mormaysa bajaajiya gaar dabeerna saaroo haya wax maanoo dhiban warya unugu waa xerinlaya harbaho habaho ismaaciil murgeel habaho waa dhitaan waa haakada noo timid war degmada cabdicasiis waxay naqatay xarunta safaaradaha maantana waxaa laga furay oo xariga laga jaray safaaradda jabuuti dhisme ay leedahay hadda labada madaxweynaha maqaska u qaato isku mar war ma u qor jareen arrimaha tuur lagu xiiri ma hayna guri qurux badan oo safaaraddu leedahay ayaa xiriga laga jara beriga war aadan baloley waa shaqeeyey haddii safaaraddii maanta xarigga laga jaray war nimayo fanaaniinta waaweynaa ee xasan aadan samatari axmed cali cigaal markii xafladdu dhammaatay gaarigii lagu qaaday ayaa hees looga daaray waxayna ahayd yaabay yaabay maxaa kaa yaabshay markaasay yaabeeno waxay yidhaahdeen war waa maxay waxaad noo shideen war ayagaa fursad siiyee maxay ula yaabayaan imisay maqnaayeen war nimiyow xafladii hareehiin ha suusideen waaye waaye ha suusidi hasnow eedin samatar afka furdiya singari may eriga saasana hakaba binaanshe hakaba binaanshe buurtoo kitaa loo banooda balankaan ahaaye baawur maraa
hadda ka hor ayuu heesta xasan aadan oo hargeysa looga qaaday marka bilah calayg waxaan nidhi heestaa suudaaniga ah noogu soo celi war anugu waxaan ka helay heeskai ama calcigaal qaaday xalay markii ugu horraysay ee haleelay caashaqu ma halkaan fadhiistaa warsalaa derbiga dhigi maayo tuutahow qaada isagoo tuuta wata weliba waxaa maqli jiri waa yeel jacayl geli ma fududaan la yidhi warniya waad waaranta maha sidaase waa jaariya jacayl gala weelkay jejebisa oo jikaday ka booddaa warnamayu dhegaysta fankii baa lagu ciyaaray fannaan sharaftiisu fiiqan falaash wiil haysta iyo waxaa dilay faashiyon war fanku markii hore la ciyaarahaye maxaa kaloo lagu ciyaaray war reer mudug may baaraayaana ilmaadeeryaalow dheesha ciyaarta nooga daaya ilmaadeeryaalow
war mudug taasaan ku xasuustaye reer mudug kalemaanay noqdeen anigu waxaan ka yaaba kalamaan korkoor heesu soo kudeen man heer mudugoon kalamaan aha inaad weligiin aragteen war kalamaankii aan sii kornay naga dhegaysa warka madaxweyne xaaf iyo ra'iisul wasaare doctor shaakir oo isla fadhiya ayaa war soo saaray waxayna yidhaahdeen galmudug waxay bilaabatay markii aan midownoo heshiinay saddex sanaana xilkeenna ka dhiman bay yidhaahdeen
hilnimadii eeday hajeedan ama sundiraayeen war waa cadraynayeena waxay galmudug bilaaban doontaa marka carardheere iyo ceeldheer al-shabaab laga saaro war warkaa iga dhex gelin inaan idiin dhammeeyo guddoomiyihii baarlamaanka cali gacal casira asna hadlay wuxuu yidhi doorashadii galmudug sanadkan gudihiisaa la qabanayaa war cali gacal casir cabdikariim xuseen guuleedow doortay xaafow doortay axmed baastow doortay asugu doorasho badan ama ganacsiga doorashadan uu sheego horta madeeyow hilmoodkan iyo haantan aad sheegtaan helil ahee xay ahaayeen war afhayeenkii shabaab cali dheer wuxuu yidhi muslimiinta new zealand lagu laayey waa u aargudaynaa haye calidheerhe new zealand ma gaariya ma ununkow naga aari rabaa haddana calidheero muslimka new zealand lagu laayey markuu u aarayo kuwaanu asagu laynaya yaa u aaraya war hadda ka hor weerarkii lagu qaaday weesigeyd ayaa nin baadariyu ka hadlay wuxuu yidhi waxaan muslin kama dambeeye argagixisaa ka dambaysee muslinka ayaan loo gafin nin weriyaha su'aal weydiiyey wuxuu yidhi dadkii meesha galay qofkii ashaata la taabamaayay dhahayeen markaasuu baadariyu wuxuu yidhi soomaaliya boqolkiiba boqol waa muslin masaajidyada muqdisho kuwa ay ku laynayaan maxay u laynayaan hadday muslim badbaadinayaan war madaxweynaha turkiga urdugan wuxuu yidhi argagixisadu muslim keliya maahana muslim iyo gaal wixii wax argagixiyaa ah waryaalahan waryaalahan war ma haysaane d b wall iyo dekadii berbera qaylo dheer baa ka taagan lacagtii bay ku kordhiyeen ganacsatadii d b wall ganacsatadiina way ka mudaharaadeen waxay dhaheen waxba kala soo degi mayno dekadan idinku d b wall mar horaan mamnuucna idinka xaa idinku raacayay adar ilmaha caarahooday noo siiyaan manaa laweynaado laweekiyo waa la yidhi warka waa kaa waraysaha war warnaysiine dameer dhuxul sido ayaa shabaab dameerkiina gowracay dhuxushiina gubeen ninkii watana waa ay wateen war awalba ayagoo dadka laynayay dameeraha xuquuqdoodan ilaalinayna dhihi jireen dameerihiina ma laynayaan war dad masaajid ku jiro dadkii qarxinay dameer ma dhaafa war dameeruhu masaajidada ma galaana maxay ka rabeen kooxdan kalamaan iyo kulmiya war dhameeyey wartaxaad la qaranacaysiin korkiinu heesusaa
aad iyo aad imahadsiyihiin saaxiibada xubinta kalamaan ku soo dhowaada heestii bilowga barnaamijka aan idiin ballan qaaday heestaasuu ku looqeynaya halgeysta waxaa gabagaba ah tahay barnaamijka caawa oo soo saaray inala socodsiinaya xasan cumar axmed barnaamij xaafo ii farsameynayay intaasaan kusoo gabagabaynaya tan intaan barnaamijkan dib dab u kalifi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu
Thank you.